ba'dii baynu maraynaa markaa oo rubuca rubuca markaa wuxuu sheekhu uhi fardu fardu snayn horta marka hore laba ayaa wax ku qaataa markaa fardu zawjin nin ayaa wax ku qaatay lizawjatii waladun oo waladu bnin haweenay baa dhimatay oo waxay ka tagtay ninkeedii iyo ilmo ay dhashay ama inankeedu ilmo uu sii dhalay ama ha labaad ama ha dhadiyaadee zawjkaasi wuxuu tegayaa markaa rubucoo maalkii afar meelood oo meel buu qaadanaya oo waxa ku dhacaya waxaa la idhaha xajbu nusqaan waxaa laga kaxaynayaa niskii waxaa la geynayaa rubuc ilaahay baa yidhi fain kaana lahunna waladun falakum arubuc haddii uu u sugnaaday dumarka ilmo falakum raggii ow arubuc waxaad leedihiin afar meelood oo meel wa zawjatun wa fardu zawjatin haweeney ayaa iyana zawja ayaa wax ku qaadataa laysa lizawjiha waaxidun minhumaa aanu ninkeedu lahayn wa zawjatun haweeney ayaa iyana wax ku dhaxasha laysa lizawjiha ninkeeda waaxidun minhumaa waaxidun mid aanu usugnay minhumaa labadan ka mida labadeed weladka iyo waladulibniga nin baa dhintoo wuxuu ka tegay xaaskiisii ilmo u dhalay waxaa nin baa nin baa nin baa dhintay oo wuxuu ka tegey haweenaydiisii wax ilmaahoo uu dhalay ama inankiisii ilmo uu sii dhalayna kamuu tegin haweenaydaasi waxay qaadanaysaa markaa rubuc maalkii afar meeloodka loo qeybay meel ahaan bay qaadanaysaa wa zawjatun fardu zawjati weeye laysa aanu ahayn lizawjiha ninkeeda waaxidun mid oo minhumaa walad iyo waladul ibni midnaba aanu ka tegin kaasina waxa weeye waa habaa habaa ba'di weeye wathumunu humunkuna farduhaa zawjo faralkeed weeye oo maca axadihimaa labadooda midkood la joogta labadooda mid ahaantood la joogta waxaynu gallay habaa yacni arigtaa ayaynu gallan nidhi mid bay ishaaraysaa waa thumun markaa humunka waxaa qof unbaa wax ku qaataa farduhaa zawjo ayaa wax ku qaadataa maca axadihimaa midkood la joogta midkee welad ama waladulibni welad ama waladulibni maxaynu nidhi haddii uu ninku dhintoonu ilmo iyo inankiisu ilmo u sii dhalay toona aanu ka tegin maxay qaadanaysaa rubuc bay qaadanaysaa bani walahuna rubucu baa ilaah yidhi dumarkii waxa u sugnaaday rubuc mimaa taragtum in lam yakun lakum walad haddaydaan ilma idiin sugnayn halkana maxaa ilaah yidhi fain kaana lakum walad haddaa ilma idiin sugnaadoo leedihiin falahuna humunu mimaa taragtum waxay leeyihiin humun wixii aa ka tagteen waxay aa ka tagteen sideed meeladoo meel ahaan ayay yeelanayaan ka markaan awlaadi jirinna rubucun bay qaadataa markay awlaadi joogtana waxay qaadataa un humun halkaasun baad ka eegeysaa haddii la yidhahdo nin baa dhinto xaaskiisii buu ka tegey markaba waxaad fiinaysaa waxaad doonaysaa oo miyo miyuu carruura ka tegey maya rubuc bay leedahay haddii la yidhaha carruur buu ka tegeyna humun bay taagintay buyi haddii la yidhaha islaan waxoogay shaarisaaraheedii waxoogay haysatay baa dhimato odaygeedii baa jooga iyadana waxaad leedihi miya ubad ka tag haddaanay waxba ka tegin waa nisun buu leeyahy odaygeedi haddii keli wax ka tegaya rubucun buu tegaya waa kaa laakiin ma kulmaan faradee aan kulmin baa jiraan masalan humun iyo rubuc ma kulmi karaan oo fariido dhaxal qura lagama wada heli karo humun iyo iyo iyo rubuc waayo bal isuu fiiri adigii oo dhinac horta dee ma saddexunba wax ku qaataa midda labaad shardigooduna wuu isweydaarsan yahay oo xaggana zawje iyo zawjunbaa wax kaga qaadanayey halkana zawjun baa wax kaga qaadasa markay zawja tumu wax ku qaadanayso waa markuu farac joogo xaggana waxaa kaga qaadan jiray rubciisna zawjo dee labadoodina ma wada kulmi karaan labadoodii ma wada kulmi karaan oo ilaa dee masaladii malfuufi aynu soo sheegina mooyaane waayo kaana ka gudub wathuluthaan huluthaan weeye ama wathuluthaani fardu bintayni laba hablood ayaa wax ku qaata iyo fasaacidan wax ka sii badan wa binta ibnin laba hablood oo maydka awowya inankiisu dhay wax uqaatiyo faaktaro wax ka sii badan wa uktayni laba walaalood iyo faaktaro wax ka sii badan oo liabaweyni xagga aabbo u sugnaaday ow liabin ama xagga aabbo inay ka walaaloobeen ayaa iyana wax ku qaata habaa baynu marayni habaa da- daalkii baynu soo gaadnay daalku waxanu wuxuu tilmaamay afar waa hulutaanka hulutaanka waxa wax ku qaataa afar unbaa wax ku qaata afartaasi waxa weeye zubadkaa soo gaabin jiray oo qaab yar unu dhigi jiray oo afartii dumarkee niska qaadan jiray un labalaa niska ayaa wax qaadan jiray afar dumar iyo odayso may ahayn zawj afartii dumar ee niska qaadan jiray unba labanlaaboo laba ka dhigay wax ka sii badan tulitaanku waa kuwa waayo niska ayaa wax qaadanaya zawjka marka laga tago binto iyo bintulibni iyo ukhto shaqiiqa iyo ukhto liaba afartii un waxaad ka dhigtaa min laba ka dhigun iyo saddex iyo afar iyo wax ka sii badan markaasay sulitaan ka qaadanayaan oo mayd baa dhintay wuxuu ka tegey laba hablood uu dhalay wax ka sii badan laba ama saddex ama afar ama shan saddex meeloodow meel ahaan waxaan leeyahay laba ahaan saddex meeloodoo laba ahaan ayay qaadanayaan mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey laba habloodoo dhintay ibni weeyaan laba habloodoo inankiisa uu dhalay ama saddex ama afar ayaguna waxay qaadanayaan saddex meeloodow laba ukhtayn fa aktar laba walaaloodo xagga hooye xagga aabbabay kawmeyd baan inta wuxuu ka tegey laba hablood ay xagga hooye xagga aabbaba ka walaalayiin ama saddex ama afar kuwaasina saddex meeloodow labay qaadanayaan ukhtayn liab mayd baa dhinta wuxuu ka tegey laba habloodoo xagga aabba ay ka walaalayihiin waxay qaadanayaan kuwaasina saddex meeloodow laba ahaan ayay qaadanayaan marka waxa weeye marka aan cid casabaysa iyo cid xijaabtaa toona meesha aanay joogin ayay tulitaankaa qaataan waana kuwa faradka niska qaadanaya oo tacaduday uun ilaahay baa wuxu uhi fain kuna nisaaan fawqa snatayni falahuna hulutaa maa tarak haddii ay yihiin dumar laba ka sii badan waxay leeyiin wuxuu ka tegey tulutaankii oo xagga banaadkii markuu ka hadlayey xagga akhawaadkii markuu leey fain kaanat atnatayni falahuma hulutaani mimaa tarag ayay lahaydi haddii ay laba yihiin waxay leeyihiin wuxuu ka tegey tulutaankii toddoba hablood oo ay jaabir walaal ahaayeen jaabir ibnu cabdillaahi ayay ku soo degtay baa la yidhi markuu xanuunsaday oo dhaxalkooda uu weydiiyey marka waxaana la yidhaahdaa had iyo gooraale waxaad arkaysaa marka la sheegayo iminka waxaa la dhaxalsiinayaa ukhto shaqiiqa iyo ukhto liaba baa kulmay markaase waxaa leeyahay ukhtada shaqiiqadii waxay leedahay nis ukhtada liabkiina waxay leedahay sudus markaase waxa la yidhaha takmilata hulutain ayaad arkay binto iyo bintulibni baa kulmay waxa ay noqonaysaa bintadu waxay qaadanaysaa nis bintulibniguna waxay qaadanaysaa sudus marase waxay dhahay takmilata hulutain marka waxaa la dhahay hadlo hulutaan kama badsadaan sidaa daraaddeed haddii ay masalan shaqiiqataanku ay laba noqdaan ay hulutaankii wada qaataan dee kuwii kale waxba u hali maayaan ilaa cid casabaysa akh mubaarig iyo in meelha laga helo mooyaane markaas hulutaankuna waa kaa والثلث ثلثك والله أعلم waxaynu soo sheegnay furuuddii muqadarada ahayd nis iyo ciddii wax ku qaadanaysay waxaa kalooynu sheegnay rubuc iyo ciddii wax ku qaadanaysay thumun iyo ciddii wax ku qaadanaysay iyo thuluthaan iyo ciddii wax ku qaadanaysay markaa wahuluthu hulutdku fardu ummin hooyo faralkeed weeye laysa limayitiha keedii dhintay aanu u sugnayn waladun ilmo walaa waladu ibnin waladulibnina aan lahayn walahnaani labana aan lahayn min alikhwati walaalo lab walakhawaati iyo walaalo dhadig wa fardu hnayn waxaa sheekhu halkan noogu sheegayaa huluth iyo ciddii wax ku dhexlaysay habaa dabas na waa ba'dii dambe haadu waa shan baynuna waa asxaabu niski ba'duna waa laba ayay tilmaantay waa asxaabu rubuci aliftaa ku taaganna midow waa humunkii daalkuna afar ayuu isna tilmaamayo waa reer hulutaan ba'dii habaada ba'daa dambaynu maraynaa waayana laba ishaaraysoo reer hulutaan waxaa markaa sheekhu yidhi hulus oo saddex meelood oo meel ah waxaa wax ku dhaxla laba uun mid waxa weeye hooyo hooyadaasoo maydkeeda ama inankeedaa ay dhaxlaysa aanu ka tegin ilmo walad ama ha labaad ama ha dhadigaado iyo waladul ibni toona yacnii ibnigii ay islaantan ibni uu dhalay markaa maydku ilmow si dhalay ama ha labaad ama ha dhadigaadeyna waa inaanu joogin laba iyo wax ka sii badan oo walaalo laba ama walaalo dhadigoo maydka ay walaalo ahaayeenna waa inaanay jirin mar haddii aan waladkaa iyo waladka waladkii iyo walaalaha tacaduday midnaba aanay jirin hooyadu waxay wax ku qaadanaysaa saddex meeloodoo meel nin baa dhinta wuxuu ka tegay hooyadii ilma kama tegin uu dhalay inankiisii ilmo u dhalayna ma joogo wax walaalo ah oo tiro ahina ma joogaan ama hablahaadana mayna ma ahaadane hooyadaasi waxay qaadanaysaa hulus oo waa halkay culimmadii hore ka odhan jireen habar welad weyday oo weladkii weladkii weyday oo walaalo tacaduday weyday hulus la weecatay macnaha hulus bay qaadanaysaa markay intaa weydo waa qaacide af soomaali ah ilaahay ayaa wuxuu hi fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliummihi hulus haddii aanu u sugnayn ilmo oo ay dhexlayaan aabbihii iyo hooyadii faliummihi hulus hooyadii hulus bay yeelanaysaa fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus haddii ay ikhwo iyo walaalo ay jiraan hooyadu sudus ayay qaadanaysaa waxa kaloo wax ku qaata waa fardu thnayni laba faralkood weeye fa agtara laba iyo wax ka sii badan min walad alum walaalaha xagga hooyo haddii ay laba iyo wax ka sii badan noqdaan waxay ayaguna wax ku qaataan hulus hulus ayay wax ku qaadanayaan fardu thnayni fa agsara min walad ilum oo labkooda iyo dhadigoodu waa siman yihiin haddii ay ay mid qura yahayna wuxuu qaadanayaa sudus sida xagga dambe inoogu iman doonto markay farabataanna fahum shurakaau fi hulud fain kaanuu agara min dalika fahum shurakaau fi hulud ilaahay baa yidhi shurakaa iyo huludka ku noqonayaan kaasina waa mid waqad waladulumkana waxaa loo jeedaa un akhaa xagga hooye ay ka walaala yihiin meydka waqad yufrad in loo qadaro ayaa la arkaa liljaddi awowgii oo maca alikhwati walaalaha la jooga in loo qadaro ayaa la arkaa macnaha qad taqaliil ayay faa'iidaynaysaa oo waxa kaloo aan labadaa ahayna isna hulus wax ku dhaxlaa awow iyo walaal markay awowiyo walaalo kulmaan mararka qaarkood ayaa hulus ayuu wax ku qaataa waa marka masalan muqaasamada iyo la qaybsiga walaaluhu ka akhin uu ula qaybsado ay nusqaaminayso masalan saddex walaal ayaa la jooga dee inuu hulus qaato ayaa u fiican inuu hulus qaato ayaa u fiican oo inay muqaasamadaan ay ka akhin oo afar intay maalin ka dhigtaan middo meel qaato isagu saddex inta laga dhigay inuu meel qaato ayaa u fiican baabkiisa ayaana inoogu iman doontaa haddii la yidhaha masaa'ilka jadka iyo ikhwadu wasudusu suduskuna fardu sabcatin toddoba faralkood weeye abin fardu abin aabbo faralkii weeye wa jaddin iyo awow limayitihimaa meydkooda waladun u sugnaday oo waladu ibnin wa ummin wa fardu ummin hooyo faralkeed weeye limayitihaa keedii dhintay waladun u sugnaday oo waladu ibnin aw ihnaani ama laba min ikhwatin walaalo laba waa akhwaatin iyo walaalo dhadiga wajaddatin wa fardu jaddatin ayeeyo faralkeed weeye walibinti ibnin bintulibni ayay qaadataa oo maca binti sulbin inantii dhabarkee u dhalay la joogtaa waliukhtin walaal ayuu u sugnaaday ow akhawaatin ama walaalo dhowra oo liabin xagga aba meydka ay ka walaaliyiinoo maca ukhtin walaal la jooga liabaweyni xagga abiyi xaggooya bay ka walaal yihiin waliwaaxidin min waladi lum mid keli ah oo meydka xagga hooye ay ka walaala yihiinna isna wuu qaataa habaa dabas ba'daa dambe waxaynu huluska ayay tilmaamaysay zaadii ugu dambaysay baynu maraynaayoo toddoba ah markaa wuxuu sheekhu yidhi sudus lix meeloodow meel maalka waxa wax ku qaadataa toddoba qolo waaye aabbe iyo awow waxa uu ku dhaxlaan sudus oo aabbaha iyo awowguba sudus bay qaataan waa goorma waa marka uu dee inankoodaa ay dhaxlayaani uu ilmo u dhalay joogo ama inankooda ilmo uu sii dhalay uu joogo waliyaabawey likulli waaxidin minhum asudus walad ayaa la sheegay waladulibniguna waa la mid jadkuna aabbaha ayuu la mid yaho isagana ay uga qiyaasteen markaa mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey carruuruu dhalay ama inankiisu carruuruu sii dhalay iyo aabbihii ama awowgii lix meeladoo meel ayuu qaadanayaa wa ummin wa fard ummin hooye ayaa iyana wax ku qaadataa limayitihaa waladun oo waladu ibnin hooyo inankeeda ay dhaxlaysa ee ay dhintay ee ay dhashay uu ka tegey ilmo ama inankiisa ilmo uu sii dhalay ama laba laba ama kuwo dhadig laba iyo wax ka sii badan oo laba ama dhadig oo walaalo ah macnaha markii intaaba la waayo hulus bay lahayd haddii maydkaas inankeeda ay dhaxlaysaa uu ka tegay ilmo u dhalay ama inankiisa ilmo uu sii dhalay ama laba iyo wax ka sii badan oo walaalo laba ama walaalo dhadiga hooyadii sudus bay tegeysaa lix meeloodoo meel ayay maalkii tegeysaa waataynu hore usoo tilmaanay wa jaddatin wa fardu jaddatin ayeeye ayaa iyana wax ku qaadataa ma xagga abbaa ka timi ama xagga hooyaha ka timaado maxaa yeelay xadiid xaakim uu soo saaray waxa uu tilmaamay rasuulku salawat acdaljaddata sudus sudus ayuu siiyey macnaha suduskaas ayay wadaagsanayaan weeye hadday xataa dhowr hadday laba iyo yihiin suduskaasay wadaagsanayaan sida yani markaynu humunka tilmaamaynay wahumunu farduhaa maca axadihimaa hadday zawjooyinku dhowr yihiin iyo hadday mid yihiinba humunkaasunbay wada qaadanayaan oo mid laba ilaa afar waxay ku dh waxay qaadanayaan humunkaasunbay wada qaadanayaan oo way tilmaamaan waxay dhahdaan afar wax ka badanayna dee waa suurtagalo way isugu iman karaan oo sidee bay isugu iman karaan afar dee sharciga afar unbuu ogol yahay waxaynan wadaadadu wax walba saynu soo sheegayna way fardiyeen way qadareen way dhici kartaaba inayn toban ay isugu yimaadaan zawje ama labaatan zawje inay dhexda isugu yimaadaan oo siday ku suurto gelaysaa dee nin gaalah oo intaaba wata labaatan wata ama toban wataa soo islaamay intaan laba odhanin war bal afar ka dooro siday noo iman doontunbaaba u wafaadayba dee markaa waxay yidhahdeen way markaa intaasu ha wada qaybsadaan marka ayayduna waa noocaasoo kaleo hadday laba yihiin iyo way wada qaadanayaan walibinti ibnin maca binti sulbin waxaa kaloo ayana sudus wax ku dhaxashaa inan uu maydku awow u yahay oo inankiisi uu dhalay oo bintu sulbi la joogta inan dhabarkiisa ka soo godo isagu uu dhalay la joogtaa inantaasina nis bay qaadanaysaa tanna waxay qaadanaysaa sudus takmilata huluhayn halkaasay huluhaynka ku dhammaysanayaan waxaa kaloo ayana wax ku dhaxasha liukhtina wakhawaatin walaal keli ah inan keli ah ama dhowr hablood oo xagga aabba un meydka ay ka walaalayiinoo maca ukhtin liabaweyn walaal xagga hooye ay ka walaala yihiin inan ay xagga hooye ka walaalayiin xagga hooye xagga aabba ka walaalayiin la joogtaa inantaa shaqiiqadii mayd baa inta ogtay inan ay xagga hooye xagga aabba ka walaalayihiin iyo mid ama laba ay xagga aabba ka walaalayihiin taa shaqiiqadiina nis unbay qaadan kuwan kalena sudus unbay qaadanayaan waa taynu nidhi takmilatu hulutayn weeyaanoo hadday kuwan shaqiiqada ahi ay tacadudaan oo hulutaanka ayaw qaataan haddaan akh mubaarig iyo wax loo helin waddaday cabbayaan waliwaaxidin min walad اlum waxaa kaloo isna wax ku dhaxlaa midkii waladulumka waladulumka hadda waxaa looga jeedaa akhli umkay waladulum yidhaahdaan walaalka xaggooya maydka ay ka walaal yihiin mayd baa dhinta wuxuu ka tegey mid qura ama ha labaade ama ha dhadigaadee oy xagga hooye inan ama inanay xagga hooye ka walaal yihiin wuxuu qaadanayaa sudus buu qaadanayaa wain kaana rajulu yuurasu kalaalatan imra'atu walow akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus fain kaanuu agara min dalika fahum shurakaau fi hulu haddaba yani waynu tilmaannay lixdii farad iyo ciddii wax ku qaadanaysay haddii aynu asxaabu lfuruud aynu dib isugu celinno waxa ay noqonayaan saddex iyo toban lixdaa faral cidda wax ku qaadataa waxa weeye saddex iyo toban afar waa lab sagaalna waa dhadig sidaas ayay kala yihiin afartaa labi waxa weeye midi waa zawjka midna waa walaalka xagga hooyo midna waa aabbaha midna waa awowga afartaa waxaan ahayn oo farad go-an leh rag laga soo heli maayo waxaan dhahi alakli lum wazawj walabu waljaddu waa afartaa dumarkuna waxa weeye sagaal hooyo kowdhe labadii ayeeyo ee tii aabba iyo tii xagga hooyo tii xagga aabbo waa saddex zawjadii waa afar ukhtadii liumka ahayd waa shan afartii dawaatu niska la odhan jiray niska qaadan jiray afarta niska qaadan jiray kuweebay ahaayeen bintu sulbi iyo bintulibni ukhto shaqiiqaa iyo ukhto li'aba waxa weeye saddex iyo tobankaa markaa ayagana waa inaad sidaa u qaybtaa faradliyaalkani badidoodu way kulmaan laakiin hal farad ayaa saynu sheegnayba aan laba farad la kulmin faradka humunka la yidhaahdaa waxaanu la kulmin rubucna lama kulmo uluna lama kulmo waayo bal humun soo qaado humun yaa wax ku qaata zawjo uu farac la joogo uluna yaa wax ku qaadan jiray hooyo aanu farac la joogin ayaa wax ku qaadanayey iyo waladulum ayagana xijaabkooda inoo iman doona halkaa labadaasi ma kulmayaan humun rubuc lama kulmo oo waxaanu ula kulmaynin dee labuunbaa wax ku qaadan jiray mar zawjaa wax ku qaadan jirtay aan farac la joogin oo dee zawja humun iyo iyo rubucba mar wax ku wada qaadan mayso ka kalena wuxuu ahaa zawj uu farac la joogo dee zawj iyo zawjana ma kulmi karaan ilaa masaladii masalat almalfuuf aynu soo sheegaynay mooyaane markaa sheekh baa bayd ku kulmiyeyoo wahumnu fi lmiraasi laa yujaamicu ثulثan walaa rubcan wagayru waaqicin buuli wahulu waxaan dhahay wahumnu humunku fi lmiiraasi dhaxalka laa yujaamicu lama kulmo hulثan walaa rubcan hul iyo rubc tono lama kulmo wagayru waaqicin mid dhacayana maa mid kalena wuxuu yihi wahulثun wahumnun laa yaxulaani manzila meel ma wada degaan buu yihi labadaasi oo isu iman maayaan waayahay intaa waynu ka gudubnay sheekhu markii uu inoo caddeeyey ciddii wax dhexlaysay rag iyo dumarba ciddii farad lahaydna uu inoo caddeeyey halkan wuxuu inooga gelayaa xajbigii bal ciddii dhaxalka isu diidaysay qofku markuu wax dhaxal siinayana waa lagama maarmaan inuu baabulxajbi isdul taagaa oo u isha mariyaa haddii kale dad aan isdhexa dad aan wada dhexlayna ayaa laga iman dhaxalshiyo deeda masaladuba u dhismi weydo uba hagaagiba weydo ila qalad baa ku jira faslun fi lxajbi waxaa xajbiga la yidhaha ayuu fasal yahay xajbi luqa ahaan waxaa la yidhaha almancu xajaba manaca waa diiday sharci ahaanna waxaa la dhahaa mancu man qaama bihi sababulirhi bilkuliyati ow min awfari xadayhi waxa weeye ciddii sababtii dhaxalka laga helay sababtii dhaxalka asbaabihii dhaxalka ciddii laga helay ayaa waxaa loo diidayaa dhaxalkii bilkuliyatiba waa loo diidayaa oo dhaxalkiiba waa laga xirmaaninayaa oo min awfari xadayhi ama labadii dheefood u lahaa tii waafiga ahayd ayaa laga ayaa laga mancinayaa marka xajbiguna xajbulxirmaan iyo xajbunusqaan buu noqdaa xajbulxirmaan laba ayuu noqdaa xajmun bilawsaafi iyo xajmun bilashkhaasi mar sifooyin ayaa laysku xijaabaa way inoo iman doonaan dilkaa ka mid a addoonnimada ayaa ka mid a ikhtilaafu diinka ayaa ka mid a saynu soo tilmaamayne wayamnacu shaksa min almiraahi waaxidatun min cilalin halaaa riqun waqatlun wakhtilaafu diini fafham falayse shaku kalyaqiini balguraxbiyu lahaa sheekuna wuu inoo keeni doonaa kaasi waa xajmun bilawsaafi xajmun bilasxaab faslun fi lxajbi waxaa sheekhu inooga soo hadlay ciddii wax dhexlaysay ee dhaxalka lahayd iyo ciddii farad wax ku dhexlaysay ee ka mida kuwa wax dhexlayay hadda halkan wuxuu inooga sheegayaa sheekhu xajbigii iyo bal sidii dhaxalka la ysaga xijaabayey ayuu inooga gelayaa marka baabkan baabulxajbiguna waa abwaabta ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay xagga dhaxalka qofkii aan waxba ka garanayna waxay culimmadu ku tilmaameen inay xaaraan ka tahay inuu faraa'id wax ka sheego ama uu ka jawaabaa waayo waxaa laga yaabaa laba ruux oo dhaxalkay aan wada gelaynin oo midkood midka kale xijaabayo inuu isu keeno oo wada dhaxalsiiyo ayaa laga yaaba marka xajbigu luq ahaan waxaa la yidhahaa manci oo xajaba waa bimacnaa manaca sharci ahaanna waxaa la dhaha mancu man qaama bihi sababulirhi bilkuliyati ow min afari xadayhi waa qofkii laga helay sababtii dhaxalka oo dhaxalkii kulli ahaanba laga manciyo ama nasiibyaalkii iyo faradyadii wax ku qaadanayay yani kii weynaa laga manciyo oo midii kaa hooseeya la geeyo ayaa la yidhaahdaa markaa bilkuliya haddii dhammaanba dhaxalka loo wada diido xajbulxirmaan baa la yidhaahdaa xajbulxirmaanna waa laba qaybood oo xajmun bilwasfi mar sife ayaa la ysku xijaabayo dhaxalka la ysugu diidaa manci ayaana la yidhaha ama mawaanic baa laga cabiraa kuwa ah waa qofkii oo qaatil noqdo oo qofkanu dhaxalkiisa lahaa dila oo qatli ku sifooba qaatil ku sifooba ma dhaxlaya markaa isagoo addoon noqda isagoo gaal noqda waa xajmun bilwasfi wasfi baa lagu xijaabaya xajmun bishaksi midna warasado dhanna dee kaa hore wasfigu isagu u wada galaa xajmun bishaksi ayaa isaguna jiro oo qof qofkii dhaxal ka xirmaaninaya oo bilkuliyana uga xirmaaninaya isna wuu jiraa oo masalan hadday hooye joogto ayay iman maayaan haddii uu aabba joogo awow iman maayo waa xajbulxirmaan bishaks ayuu noqonayaa kaasi xajbulistiqraaq baa jira oo isna wuu inoo keeni doonaayo xagga dambe inooga hadlayaaye haddii dadkii faradka lahaa ay dhammaystaan tarikadii oo furuudda ay ku dhammaystaan iyadana xajbi istiqraaq wax la yidhaha baa ku dhacaa casabadii iyo ciddii halkaa joogtay xajbu nusqaan oo gala warasada yacni badidooda ama dhammaantood yacni wada geli kara isaga waxaa lagu tilmaamaa masalan waa qofkii oo dhaxalkii masalan ama waxaynu soo marnay masalan xaggii asxaabulfuruud markaynu ka hadlaynay wax qaadanaya marka cid kale la helana wax kala qaadanaya oo masalan zawjkii oo kale dee haddaan ilmo jirin is buu qaadanaya haddii ilmo jirana waxa uu tegayay rubuc zawjadii oo kale haddaanu ubad jirin rubuc bay ahayd haddii kalena uun bay tegaysa ubad jiro hooyadii kadaalik yacni sidaas ayana lamid ayay ahayd markaa xajbu nuqsaan baa kaa la yidhaahdaa waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay ilaa toddoba qaybood ayaa lagu tilmaamaa mid ka mida waxaa la idhaha intiqaalu min fardin ilaa fardin aqalla minhu misla qofkii oo ka guura oo laga xijaabo farad oo farad ka yar u guura waa taa aynu tilmaano waa zawjkaa laga xijaabayo niska ee la geynayo rubuca zawjadaa rubuca laga xijaabaye humunka la geynayo hooyadaa huluska laga xijaabaye suduska la geynayo waa intiqaalun min fardin ilaa fardin aqalla minhu waxaa jira isna oo ka labaadu noqonaya intiqaalun min tacsiibin ilaa tacsiibin aqalla minhu waxaa laga guurayaa casabo casabo ka sii yar ayaana loo guurayaa masalan waxa weeye walaashi inantii ay maydka walaalo ahaayeen dee haddii ay keligeed tahay nisbay qaadanaysa masalan markay binto la joogto haddii masalan uu mayd dhinto oo uu ka tago walaashii iyo inanuu dhalay dee alakhawaat maca albanaati casaba ayaa la yidhi haddii ay akhawaadku banaad la joogaan casabay noqdaan markaa inanta bintoodu markay niska qaadato waxay ukhtaduna qaadan lahayd ee casab ahaan ku qaadan lahayd niska kale ayay ku qaadan lahayd masalan haddii ay walaalkeed la joogto oo iyadoo niskaa u fadhida walaalkeed hadduu meeshaa yimaado hulud bay tegaysaa ogobay huludkaana dee markuu qaato isagu walaalkeed markuu saddex meelood ay u qaybsana isagu laba qaato ayana mid bay qaadanaysaa markaa waxay ka guurtay casabo oo nis ay ku dhexlaysay markay bintada la joogtay haddana waxay tagtay casabo oo hulud oo walaalkeed ayay huludkaa la qaadan midna waa intiqaalu min fardin ilaa tacsiibin farda ayaa laga guurayaayoo casabo ayaa loo guurayaa masalan inantu bintada uu maydku dhalay nis ayay farad ahaan u qaadataa haddii uu walaalkeed la joogo ibni hadduu la joogana dee hulud bay tegaysa oo casab ahaan ay ku qaadanayso hulud ay casab ahaan ku qaadanayso ayay tegaysaa ka afraadna waxa weeye intiqaalu min tacsiibin ilaa fardin aqalla minhu casabo ayuu ka guurayaa markaasaa wuxuu u guurayaa farad ka yar masalan waa aabbahayo awowga marka ay keli yihiin dee maalkao dhan oo casab ahaan bay ku wada qaadanayaan haddii meeshaa uu inan yimaaduu joogo waxa ay tegayaan sudus farada ayay tegayaan oo sudus farada oo keliya ayay qaadanayaan taana waxaa la intiqaalu min tacsiibin ilaa fardin aqalla minhu ka shanaadna wuxuu noqonayaa musaaxamatun fi lfard iyadoo la ysku cidhiidhiyo fardkii oo kuwaasi waa maxay waa hablihii waxaynu nihi habla hulutaan kama badsadaan baynu nidhi dee laba ayaa qaadanaya hadday afar ama ay shan noqdaan meeshaana xajbu nusqaan bay dadkaasi keenayaanoo dee hulutaankii ayuunbay kala qaybsanayaan mikaana waxaa leeyahy musaaxamatun fii fardin musaaxamatun fii tacsiib iyadoo casabo laysku in cidhiidhiyana dee waa wiilashii oo kale hadduu wiil keliya yahay oo casabeeyey wixii soo hadhaa isaga ayaa qaadanaya ama hadduu keligiina waxoo dhan buu wada qaadanayaa haddii cid kale duu farad la joogtana wixii faradka ka soo baaqi noqduu qaadanayay de hadday saddex iyo afar noqdaana faradka waa casabadaasay isku cidhidhiyaan ka toddobaadna wuxuu noqonaya musaaxamatun bilcawl iyadoo cawl la isku cidhiidhiyo oo masala masaladii dee halkii ay ka unkamaysay ay ugu qaybsami weydo dadkii faradka lahaa markaana cawl baa la sameeyaayo masaladii un baa la yar fidiyaa masalan iminka hooyo iyo zawj iyo ukhto shaqiiqo ah hooyadu iminka waxay leedahay hulud zawjkuna wuxuu leeyahay nis ukhtaduna nis bay leedahay dee nis iyo marka laysu eego thuluth labada makhraj ee nis iyo thuluth haddii laysu eego ee ma- oo laba iyo saddex haddii laysu eego tabaayun baa ka dhaxeeya mid baadka kale ku dhufan laba ayaad saddex ku dhufan oo lix bay noqonaysaa markaa maxaayin u nis ah dee saddex waxaa qaadanaysa walaashii saddexda kalena zawjkaa qaadan islaanta cidlays soo taagaysaa markaa waa loo fidinayaa un oo masalada ayuunbaa halkaa cawl loogu sii samaynayaa haddii aynu markaa intaa kaga gudubno qaybaha uu leeyahay xajbigu waxa uu sheeku uhi alabu aabbaha iyo walibnu inanka maydku dhalay iyo wazawju sayga laa yaxjubuhu ma xijaabo abu axadun axadna ma xijaabo waxa uu sheekhu leeyahay aabbaha aabbaha ayo aabbaha meydka weeye ibniga waa ilmaha meydku dhalay ee lab zawjka oo yuu dhaxlaya dee xaaskiisii laa yaxjubuhum axadun qof kama xijaabaya dhaxalka culimmaduna way ku ijmaacsan yihiin maxaa yeelay mid la arkaa meydka naf ahaantiisa ayuu nasab ama nikaax ugu yimi farac kama aha cid kale asalka ayaana laga hormariyaa faraca mid waliba isaga ayaa nafdiisa ugu soo dhowaaday meydka binasabin ow nikaaxin ama nasab ayuu dee midna waaba kii dhalay midna waa ku dhalay midna waa kii qabay markaa cid u dhaxaysa meydka oo soo xidhiidhisay ayaan jirin mar haddii ay sidaa tahay dee ayaga ayaa asalahoo wixii kalena farac weeyaanoo ayaga ayaa la hormarin macnaha cid baan dee waxaan ku dhacayno weeye xajbulxirmaan bilashkhaas baan ku dhicin weeye xajbi dhacalkii loo wada diido oo shaksi uu diiday ayaan ku dhacaynin xajbulxirmaan bilawsaaf uu ku dhacayaa de hadduu qaatil noqdiyo hadduu gaal noqdiyo dhaxalkii way waayaan intooduba laakiin xajbulxirmaan bilashkhaas baan ku dhacayn weye wa ibnulibni inanka inankiisii laa yaxjubuhu ma xijaabayo ila alibnu inanka mooyaane oo ibnu ibnin ama inanka inankiisii oo aqrabu minhu ka dhow waxau sheekhu leeyahay ibnulibnigii inankii meydku inankuu sii dhalay ee meydku awowga u ahaa ma xijaabo ila alibnu inan uu meydku dhalay inankii uu meydku dhalay unbaa xijaabaya inanka uu meydka dhalay ama aabbihii ahaado kii dhalay isaga ha ahaado ama adeerkii ha ahaado waayo hadduu aabbihii yahay dee aabbihii isaga ayaa ka dhow hadduu adeerkii yahayna waxaan leey hadduu aabbihii yahayna aabbihii dee waa kii waa sidadii ugu dhowaaday hadduu adeerkii yahayna isaga ayaa ka dhow ow ibnu ibnin aqrab ow ibnu ibni aqrabu minhu ow ibnu ibni aqrabu minhu ama inanka inankiisii oo ka dhow ayuunbaa xijaaba oo waa maxay dee waa ibnu ibnin iyo ibnu ibni ibnin baa wada jooga markaa kaa labada dhow ee meydku awowga u yahay ayaa meydku ayaa xijaabaya ka meydku awowga labaadu u yahay oo kaa ka dhow ayaa xijaaba markaa wa ibnulibni wa in safara bawtaala haba hooseeye laa yaxjubuhu ila alibnu oo ibnu ibni aqrabu minhu ama ibnu ibni ka dhow ila ibnu ibni baynu nidhay wa in safara bawtaala haba hooseeyo inanka inankiisa inankiisa oo ahaadee waxa xijaabo uun ibni uu meydku dhalay ama ibnu ibni ka sii dhowayinba xijaabaya marka waxa kale oo dee ayadana xijaaba sidaynu sheegnayba asxaabu furuudin mustaqriqa haddii dad ahlu fardi ay joogaan oo ay dabeetana wada dhammaystaan wuu xijaabmayaa oo xajbulistiqraaq ayaa ku dhacaya xagga dambeanu inoogu sheegayaa waaljaddu awowga laa yaxjubuhu ma xijaabo ilaa mutawasidun mid u dhaxeeya mooyaane baynahu wa bayna almayiti isaga iyo meydka mid u dhexeeya mooyaane waxau sheekhu leeyahay awowga aabbaha aabbihii ah ilaa wuu kaasunbaa dhexli jiray haba sarreeye ma xijaabaya ilaa mid u dhaxeeya isaga iyo meydka mid u dhaxeeya ayuunbaa xijaabaya maxaa yeelay qaaciide ayaa waxay tahay xagga faraa'idka man adlaa bishaksin laa yarihu maca wujuudihi man adlaa qofka ugu soo dhowaaday ila almayiti bishaksin meydka ayuu shaksi ugu soo dhowaaday laa yarihu maca wujuudihi shaksigii uu ugu soo dhowaaday oo jooga ma dhaxlo ama yacni man adlaa ila almayiti biwaasitatin xajabathu tilka alwaasita ayaa xijaabta waladul umka ayuun bay ka soo reebaan akhali umka oo isagu qawaacidka khilaafsan markaa haddaba waxay yidhahdeen culimmadu waxa wanaagsaneed inuu weliba dakar yidhaahdo oo lab uu yidhaahdo laa yaxjubu ilaa dakarun mutawasidu bayna wa bayna almayiti laakiin culimo kale waxay dhahen waxba looma baahno oo maxaa yeelay ka isaga iyo meydka uu dhadig u dhexeeya asalnimaba ma dhexlaynin asalnimaba uma dhexlayninoo dee kii xagga hooyada ka yimi awowgii xagga hooye waxba ma dhexlayno isagu dawad arxaamta ayuu ku jiray oo yacni xijaabkuna waxa weeye kaa la yidhi wuu xijaabaya unbaa dhaxalkii wada qaadanaya ee kan la yidhi wuu xijaabay wuu iska tegayaa isagu waxooga yaroo cawrigefiye un loo siiyo mooyaane wadaa xadalalqismata ululqurbaa halkaa ilaahay laa farsuqu minhu waxooga yaroo la iskaga jeediyey mooyane waxba kale kumale weeye waal-akhu walaalkii liabaweyni labada aabbaba u sugnaaday ee meydka xagga hooye xagga aabbahay ka walaal ahaayeen yaxjubuhu waxaa xijaabaya al-abu aabbaha waalibnu inanka wa ibnulibni iyo inanka inankiisii waxau leeyahay sheekhu waxaynu ka soo baxnay asalkii iyo faracii baynu ka soo baxnay bal intii la xijaabayey iyo ciddii xijaabaysay halkana wuxuu inoo gelaya weliba raggiibuu imika inoo wada dumarku ayagu way inoo dambaynayaan xawaashidiibuu inoo galo wuxuu idhi walaalka xagga aabbiyi xagga hooyaba ay ka walaalayiin shaqiiq baa la yidhaahdaa waxa xijaabo saddex aabba wuu xijaabaa meydka kii dhalay ibni inanu meydku dhalayna wuu xijaabaa inankii meydku inanu dhalay oo meydku awow u yaho inankiisi u dhalayna isna wuu xijaabaa haba hooseeye macnaha waxa weeye haddii ay saddexdaasi joogaan meesha ama aabbo dadka lagu keenay laguhi dhaxalsii bal hadawadaadaw hadduu ku jira aabba ama inan ama inankii meydku inanuu sii dhalay hadduu ku jiro walaal waxba uma yeelanaan meesha weeye ee adigu waxbaa u baarbaarin kaasi waxa weeye waa walaalkii shaqiiqa ahaa ciddii xijaabayso waa saddexdaa siday isu daba yaallaan mid walibana kuu ka horreeyo ayuu xijaabayaa mid walibana kuu ka horreeyo ayuu xijaabayaa waliabin waalakhu liabin walaalkii xagga aabbana yaxjubhu waxaa xijaabaya alabu waxaa yaxjubhu waxa xijaabaya haaulaa'i kuwa ah iyo wa akhun liabaweyn walaal xagga hooye xagga aabbaba ay ka walaala yihiin haaulaaidaasina waa inaanay kaa baxsanin mar kastaba waa inay intaasoo xidhiidhsana ay kula socota kolba midunbuu kugu darayaa kolba ka ka sii dambeeyunbuu ku darayaa wuxuu sheekhu uhi walaalkii xagga aabbo waxaa isaga xijaaba waa afar haaulaai kuwa ah kuwee saddexdii aynu soo marnay oo kuwee ahaa al-abu waalibnu wa ibnulibni saddexdaasi way xijaabayaan maxaa yeelay mar hadday kii xagga hooye xagga aabbaba xijaabeen dee markaa canow kaban maayeen kii xagga aabbana wa akhun liabaweyni walaal xagga aabbi'ina isna waa xijaabayaa walaal xagga aabbaahina isna wuu xijaabayaa mar haddii maydkaan miday ninay isku aabbiyo hooyaba yihiin uu joogo meeshaa bahdii kale waxba uma yaallaan weeye bahibaha ma dhaxashay soomaalidu tidhaahdaa mar haddii mid labi meeshaa joogo oo ay ninkaa dhintay isku bah yihiin bahdaa kale cidna ka iman mayso maxaa yeelay de isaga ayaa u sii dhow waxa kale oo isna masalan xijaabo oo sheekhu aanu inoo sheegin waxaa kaloo xijaabaya akhaa liabka ah binto iyo ukhto shaqiiqa ayaa xijaabaya waataynu soo tilmaannayoo ukhtada shaqiiqada ahi markay binto la joogto casabay noqotayoo fii quwati al akh walaalkeed bay la awood noqotayoo qolada xagga abba way dirtaa marka wuxuu sheekhu halkan kaga hadlayaa ciddii gaar ahaanteedun wuxu xijaabaysay masalada waxaanu inoogu shee ciddii gaar ahaanteed wuxu xijaabaysay ayuu halkan kaga hadlayay taasina cid kaley u garabsatay mooyaane keligeed may dhaqaajiseen inantaa iyo waxbay lugta ugu maratee may dhaqaajiseen sidaa daraaddeed buu sheekhu yacni intaasuna inay xijaabayso afartaasuna inay xijaabayaan ugu sheegay waliummin wal-akhu liummin walaalkii xagga hooyo yaxjubu waxaa xijaabaya abun aabbo wa jaddun awow wa waladun yacnii ilmo wa waladu ibnin iyo waladulibni walaalka xagga hooyo isaga waxaa xijaaba afar baa xijaaba afartaasi waxa weeye aabba iyo awow way xijaabaan oo waxa u dheeraada aabbuhu dee kuwan kaleba waa xijaabaye awowga ayaa u dheer waladna wuu xijaabaa oo ama ha labaada ama ha dhadigaada ee inani hadday joogto u maydku dhalay walaalka xagga hooye iman maayo wawalad ubnin inankii maydku ilma u sii dhalay walow haba dhadigaade walaal xagga hooye iman maayo mayd baa dhintay u ogtagay walaal xagga hooye ay ka walaaliyiiniyo iyo inanu inankiisi sii dhalay yacni ma imanayo walaalkaa markaa xagga hooye waxaa xijaabaya markaa afartaas ayaa xijaabaya waay wa ibnul akhi halkaana walaaladii ayaad kaga soo gudubtee waxaad u kaalaydaa haddaba inamadii adeerka loo ahaa wa ibnul akhi inankii adeerka maydku ahay walaalkii dhalay oo liabaweyni weliba walaalkaasina kii abaweynka shaqiiq ah inankiisi yaxjubuhu sittatun lix ayaa xijaaba abun aabbaa xijaaba wa jaddun awowbaa xijaaba wa ibnun inan maydku dhalay baa xijaaba wa ibnu inankaa maydku dhalay inankiisii baa xijaaba wa akhun liabaweyni walaal xagga hooye xagga aabbaba ay ka walaalayiin ayaa xijaaba waakun wa liabin waakhun liabin iyo walaal xagga aabba ay ka walaala yihiin wuxuu uhi sheekhu inankii walaalka shaqiiqii u dhalay ninka maydka ahee meesha yaalla walaalkiisii xagga hooye xagga aabbaba ay ka walalahaayeen inankuu dhalay ee bimacnaa maydku uu adeerka u ahaa ee maydka iyo ninka dhalay ay xagga hooye xagga aabbaba iska walaalka ahaayeen inankaa waxaa xijaaba lix abun aabba ayaa xijaabay balkowdhe maxaa yeele aabbihiiba wuu xijaabay mar hadduu aabbihiiba xijaabay isagana wuu xijaabaya wa jaddun awowna wuu xijaabayo awowguna dee derajadii aabbaha ayuu tolanayaayo dabeedna si aabbaho kale u isnaa u xijaabayaa wa ibnun wa ibnuhu inan uu maydku dhalay iyo inanku maydku dhalay inankuu sii dhalay hadday ayana meeshaa dhaxalkaa joogaan ibnul akhi shaqiiq ma imanayo hale aabihi way xijaabayeeno waa kasii awlaysaya kana waakhun liabaweyn walaal xagga hooye hadduu joogana inan wiil iman maayo mar hadduu yacni walaal joogo walaal shaqiiqi hadduu joogo inan walaal iman maayo meeshaa soo geli maayo maxaa yeelay dee waa laba miduun inuu aabbihiisii dhalay lafdiisa yahay akhani hadduu saayahay de isaguu ku soo dhowaaday ama waa adeerkii adeerkiina isagaa maydka uga dhow waliabin waakhun liabin walaal xagga aabbana wuu xujaabaa hadduu mayd dhinto oo uu ka tago inaanay xagga aabba ka walaala yihiin iyo inaan aabbihii ay isku hooye aabbaba yihiin oo adeer u yahay waxaa dhaxalka qaadanaya un walaalkaa xagga aabba ayuunba qaadanaya waliabin haddaba yay labadaa isku xigaa kaaga qaldamin waibnulakhi liabaweyni yaxjubhu sittatun abun wajadun waibnun waibnuhu waakhun liabaweyni waliabin waliabintaasi wuxuu ku jiraa lixda horey u xijaabaysa waa walaalkii xagga aabbo ayaa xijaabaya ibnulakhi shaqiiq waliabin waibnulakhi liabin inankii uu dhalay walaalkii xagga aabbo yaxjubhu waxaa xijaabaya haaulaa'i kuwa waibnulakhi liabaweyn iyo inankii uu dhalay kii meydka xagga hooye xagga aabba bay ka walaalahaayeen wuxuu yidhi sheekhu nin baa dhintay wuxuu ka tegey inan ay aabbihii isku hooye ay isku aabbown yihiin uu adeer u yahay oo aabbihii ay xagga aabbown ka walaala yihiin waxaa xijaabo toddoba toddobadaa waxaa ka mid a lixdii hore aabbo awow inanu maydku dhalay inankii uu maydku dhalay inankuu sii dhalay walaalkii xagga aabbiyo xagga hooyeba iyo walaalkii xagga aabbo iyo wa ibnulakhi liabaweyn walaalkii xagga aabbiyo xagga hooye bay ka walaalahayeen inanku dhalay kaasina wuu xijaabayaa mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey inaanu dhalay ninay iskubaha hooye aabbaba yihiini iyo inaanu dhalay miday xagga aabbown ka walaala yihiini ka uu dhalay ka ay xagga hooye xagga aabbaba iska walaalaha ka yihiin unbaa dhaxalkii qaadanayo kan kale xijaabayo isaga ayaa ka awood badan waalcammu adeerkii liabaweyni yacnii xagga aab iyo xagga hooyeba ay uga adeerka ahaa yaxjubuhu haaulaa'i kuwaas ayaa xijaaba wa ibnu akhin liabin iyo inanay xagga aabbo ka walaalahaayeen ninay xagga aabbo ka walaalahayeen inankiisii adeer baa halkan jooga adeerka ayaa dhaxalka u diida dhaxalka adeerka waxa u diida siddeed siddeeddaasi waxa weeye aabbo iyo awow iyo inanu maydku dhalay iyo inankii inankiisu dhalay walaalkii xagga aabbo walaalkii xagga hooyo walaalkii shaqiiqaha inanku dhalay iyo walaalkii laabkaha inanku dhalay intaas waxaan leeyahay waa intaasaa xijaabaysa yaxjubu haawalaa'i kuwaas ayaa xijaabaya aynu soo tilmaannay ee toddobada ah wabnulakhi laabin iyo walaalkii xagga aabba ay ka walaalahayn inankiisii waa adeer oo maydka aabbihii iyo adeerkaasina ay xagga hooye xagga aabbaba ka walaala yihiin weeye waliabin waalcammu liabin waa adeerkii xagga aabbo un ay maydka aabbihii ka walaalahayn yaxjubu haaulaa'i kuwaasaa xijaabiya wa cammun liabaweyn iyo adeerkii xagga aabbiyo xagga hooyeba ay maydka aabbihi ka walaalahaayeen waxau sheekhu leeyahay adeerkii xagga aabbo ay maydka aabbihi ka walaalahaayeen ilaan adeerkaa aabbaha bay walaalayihiineen adeerkii ay maydka aabbihii xagga hooye xagga aabbown ay ka walaalahaayeen waxaa xijaabaya sideed sideeddaa aan soo tirinay iyo adeerkii xagga aabbiyo xagga hooyaba ay ka walaalahaayeen nin baa dhintayoo wuxuu ka tegey adeer ay aabbihii xagga aabboon ka walaalahaayeen iyo mid ay xagga hooye xagga aabba ka walaalahaayeen ka ay xagga hooye xagga aabba ka walaalahayen baa dhaxalkii qaadanaya wa ibnulcami liabaweyn adeerkii xagga hooye xagga aabba maydka aabbihi ay ka walaalahaayeen inankiisii yaxjubhu waxaa xijaabaya haaulaa'i kuwa wa cammun liabin iyo adeerkii xagga aabbo mayd baa dhintee wuxuu ka tegey inaanay ilmaadeer yihiin oo aabbihii ay maydka aabbihii xagga hooye xagga aababa ka walaal ahaayeen waxaa xijaabaya sagaalka aynu soo sheegnay iyo adeer xagga aabba ay ka walaala yihiin maydka waliabin waa ibnulcami liabin ibnu camkii xagga aabba una maydka ay ka walaal ahaayeen inankiisiina waa ibnulcami liabin adeerkii xagga aabba uun ay ka walaal ahaayeen maydka aabbihii inankiisiina yaxjubuhu waxaa xijaabaya koob iyo toban hawlay kuwa yacni tobanka ah waa ibnulcami liaboweyn iyo camkii shaqiiq ahaa ee maydka aabihi xaggooya xaggaaba ay ka walaaliyay inankiisii isaga ayaa ka awood badan yacni sidaan aynu tilmaanay mid weliba kuu ka horeeyo ayuu xijaabayaa oo loogu sii darayaa un tirada mid waliba kuu ka horreeya unbaa tirada loogu sii darayaa uu xijaabayaa markaa yacni sidaa waa in loo fahmaayo aanay kaa kala fakanin waalmuctiqu kii wax xoreeyey yaxjubuhu waxaa xijaabaya casabatu nasab nasabka casabadiisi iyo qaraabadiisii ayaa xijaabaya waxau sheekhu leeyahay ninkii muctiq ahaa ee wax xoreeyey waxa isaga xijaaba casabatu nasab nasabka casabadiisi baa xijaabta oo hadday ama dad ehelfarada joogaan ama dad ay joogaan cabsaba ahi way xijaabayaan oo ma soo dhowaanayo nasabku isaga ayaa walaha ka xoog badan maxaa yeelay axkaam fara badan oo walaha ku tacalluqin baa ku tacalluqda sida maxramiyadii iyo nafaqadii waajibkeed iyo qisaastii oo dhacday waxyaalahaas ayaa ku tacalluqa walbintu inantii walummu iyo hooyadii wazawjatu iyo xaaskii laa yuxjabna lama xijaabo waxaa sheekhu halkaa hore inooga soo baxay ragga intii la xijaabayey ee ashkhaasi xijaabaysay iyo ashkhaastii xijaabaysay halka wuxuu inooga gudagelayaa dumarkii marka waxau sheekhu yidhi inantii maydku uu dhalay iyo hooyadii maydka iyo afadii maydku uu qabay laa yuxjabna lama xijaabo dhaxalkooda lagama xijaabo oo bimacnaa waxa weeye ashkhaasi ma xijaabto waa ijmaacu culimmadu sidaa way ku kulansan yihiin waa halkii raggana aabbaha iyo inanka iyo zawjka aan laga xijaabaynin maxaa yeelay dee mid waliba maydka nafahantiisa ayuu ama nasab ugu soo dhowaaday ama nikaax ugu soo dhowaaday markaa farac kama aha cid kale asalka ayaana laga hormariyaa baynu idhi faraca markaa saddexdaa